bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeynsadayaal ha ka dhowaada warkii maqrabnimo ee raadiyooga warsan usigii oo kooban shan musharaxa oon teeganayta ku qiib galowka doorashada koonfur iyo galabtun sheegeen iniyo ku naqdeen antartamowkii koonfur ursuwaana antanaasuleen musharax mukhtaar roobow cali abuu mansuur guddiga doorashada koonfur ursiya gee ka bilaaway diiwaangeliyowka musharaxiinta inteegan konkalaytamowka koonfur urse wasaaradda dhallinyarada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo geeka bilowtay ini eelashirta dhallinyarada maamul goboleedyada waddankaasi markaas lan ziyaadi awoodda dhallinyarada ee ka eedan dhiniga siyaasadda warbixinka ya sheego ahayd wadamada caalamka inka awoodda badan oo laha bandhigi booliiska kenyaya yoona mayba habam dhikeena masawiro soomaali waddankaasa afduub ku jeysatay xiise dagaala yaha ku cusboonaatay deegaanka tukaraqa ee bariga waddanka madaxweynaha faransiiska oo ku hadalay hanis bambahowka waddankaas ku dareer kureeda kolkii uuse siyaadiya canshuurta shidaalka waddankaas madaxweyne macaroni iyo meelikubi dalabka dadkii dhikaay hanis bambahowka hanaasoyon ku oo adaayeen dhiimaga shidaalka oo korankay
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
dhegeynsadayaala maqrabnimo ehid ew isniiniya hagalanta taariikhdana iyo ka eedanta labaatan iyo shanta bilo tumi iyo koowaad sanadka lamaada kun tumi iyo siyeedka ha ka dhowaada warkii oo dhamaystiran shan musharaxa oon teeganayteen kolayta mawka doorashada koonfur orus iyo galabtun iscasileen shantuun musharaxa ooyo markaas qiib ku hayeen musharaxiintii inteeganaytii iniyo ku qiib galaan doorashada iyo mayba sheegeen iniyo musharaxnimaadiitii oo unkuu tanaasuleen sheekh mukhtaar roobow cali abuu mansuur ooyo sheegeen ini isunagada doono musharax jowana xildhibaanadii iyo iska hadlayaan edyo ku wareegi doonaan markii la deela madala doorashada koonfur urse musharaxiinta iscasili yamayba shalhaayene maxamed aadan fargeeti yuusuf amiin iyo xuseen xasan xuseen cabdi xasan kushub injineer saalax iyo weliba xasan aamiin musharaxiintu yaa intioo badan mayba haayena kuwu wakti hore haansirumi iniyo tartamaan sidii ureed andhiidi yatan mayba kuweelaase shantuun musharax ini ku heraan antartamowka koonfur urse ini hagaabata tiradii hore oo markii hore koran dhaafasi ilaa iyo tumon musharax musharaxiintani sareen yaa yoona mayba aan kolay tuma doonaan koonfur urse xilje madaweynenimo taasoo dowka eedanka kan waana la filaw ini dhiida markii la deera shanta bilo december guddiga doorashada koonfur urse iyo geeka bilaawen diiwaangeliyo musharaxiinta doorashada koonfur galbeed faahfaahinta warkunna mayba nin haytee sugay ismaaciil axmed tani waxay meesha ka saaraysaa welwelkii iyo cabsidii ay qabeen taageerayaasha musharax mukhtaar roobow cali abuumansuur oo ku aadanayd in laga reebayo doorashada islamarkaana guddiga qabanqaabada doorashooyinka koonfur galbeed ay laali doonaan habraacii guddigii hore ee iscasilay kaasoo aqlabiyadda baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliyana ay u codeeyeen waxayna guddiga bilaabeen bixinta shahaadooyinka ay siinayaan musharaxiinta u taaganka madaxweynaha koonfur galbeed oo lagu wado inay qabsoonto shanta decembar ee sanadkani sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur oo horey u qaatay shahaadada ayaa maanta hortegay guddiga qabanqaabada doorashada waxayna u cusboonaysiiyeen shahaadadiisii hore si loo waafajiyo saxiixa guddoonka guddigan cusub maadaama shahaadadii hore uu ku saxiixnaa guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka ee xilka iska casilay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo musharax mukhtaar roobow ayaa si wada jira waxay ula hadleen warbaahinta nagaane guddiga doorashada koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaha guddiga ku-xigeenka guddoomiyaha horheynta dhammaan xidnaha guddiga doorashada koonfur sida wanaagsan oo ixtiraamka leh ooyona ininka bedeleen shahaadadii hore unqanaqaadadii ninka bedel oo la eysayey shahaado cusub oo uusan saxiixin guddoomiyaha cusub keedii aan kama hadnaga may rajeeyay koonfur galbeed mid doorasho ku dhiin doorashadaas xalaal nagad xur nagad cadaalad nagad langma dhaqanqownayn langma leenqownayn may la in sheegay insha allahu tacaala dadka dhammaantido inuuna ogolaado doona natiijo kastoo saxiix ah oo kalka ku qad may la in sheegana dadka reer koonfur galbeed iniyo iska filanaada nooca sharax tarmuu cali maanta noo imaaday inagoo casri iyo sharankii hore aan jirno shahaadadii waa u gudintay ayagoo shahaadooyinkii maanta aan bilownay maanta sharaxa ka soo geeyey shahaadooyinkiitii hore aan sax waay laakiin mid u bedel loo geeyay intaas waa casri waana gudin wasalaamu calaykum warahmatullahi qaadashada shahaadada musharax madaxweyne mukhtaar roobow ayaa meesha ka saaraysa hadaladii ay warbaahintaisa dhex maraysay ee ahaa in laga reebayo tartanka madaxweynenimada koonfur galbeed inkastoo dowladda federaalk soomaaliya aysan raalli ka ahayn inuu u tartamay haddana guddiga qabanqaabada doorashooyinka waxa ay dhaqan geliyeen raacii guddigii iscasilay oo baarlamaanka koonfur galbeed aqli ansixiyeen waxaana la filayaa guddiga qabanqaabada doorashada ilaa iyo inay sii wadi doonaan bixinta shahaadooyinka musharaxiinta wixii intaa ka dgeli doono soo jeedinta khudbooyinka musharaxiinta iyo qabashada doorashada shanta disembar oo uu ku egyahay muddo howleedka guddiga qabanqaabada doorashada koonfur galbeed dhegeystayaal lamay basiinku raaligeliyaane khaladkii dhibiyo wartabiyeenkii akhriyaayay warkaas oo aan siinka tilmaamin inay akhriyaashii shukri ismaaciil axmed shukri bedhaan reedaha ku dhii doogno fay iyo gurgordaroma barle ilo ani baahatan markalaha siin gudbiyey dhinaga kale musharaxiintii geeka xilko markaas antartamay koonfur orso oo isku casileen yaa hadalyo hataasin dhii doogno may baana musharaxiintaas markiiyo hadalaayeen hadalyoon dhikeena
isugu yimaadeen golaha iskudadoonka koonfur galbeed ayaa waxay falanqayn iyo qiimeyn dhab ah ku sameeyeen xaaladda murugsan ee amni dhaqaale siyaasad bulsho ee ummadda koonfur galbeed waxayna soo saareen qodobada hoose waxay hoosta ka xariiqeen xuquuqda dastuuriga ah ee dastuurka dowladda federaalka soomaaliya u siinayo ummadda reer koonfur galbeed inay maamul hoosaadkooda u madax banaanaadaan isla markaana tahay mid lama taabtaan labo markay aada u qiimeeyeen faragelinta tooska ah ee dowladda federaalka soomaaliya ku hayso nidaamka doorashada maamulka koonfur galbeed kuna doonayso inay ka hor timaado rabitaanka shacabka koonfur galbeed saddex markay tixgeliyeen rabitaanka shacabka iyo codsiyada kala duwan ee ka yimid odayaasha dhaqanka bulshada rayidka haweenka dhallinyarada ganacsatada diinka iyo dhammaan waxgarabka koonfur galbeed soomaaliya waxay isla garteen si loo helo bulsho horumar leh inay muhiim tahay in la tixgeliyo rabitaanka shacabka koonfur galbeed lagana tanaasulo rabitaanka gaar ahaaneed sidaa daraaddeed iyadoo la qiimeynayo duruufahaas aan kor kusoo xusnay ayaa golaha iskudadoonka wuxuu go-aan ku gaaray inuu sheekh mukhtaar roobow cali noqdo musharax golaha isbadadoonka koonfur galbeed ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa inuu ku guuleeyo xilkan adag una fududeeyo wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
dhegeystayaal intaas ku gudubnooy hadaladii musharaxiinta anteeginayd xilka koonfur orso waana ku nag jeediyeen beledkun baydhowya oo la hadalaayay warbaahinta wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo geeki maybaa shiran qobatay dhallinyarada dhiibood iyo shal gadiisan kulankaasna maybaa ka eedanaayay kaalanta dhallinyarada iyo kalayin siyaasadda maybaana ku qiib galay wasiirka wasaaradda isboortiga iyo weliba dhallinyarada iyo agaasimaha wasaaraddaas iyo dhallinyaro kale ooyo ku mid ahayn guddoomiyaha dhallinyarada gobolka guddoomiyaha dhallinyarada degmadun baydhabo faahfaahinta warkaas may banin haytee waryaagana shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan
shirkan oo ahaa isku xirka dhallinyarada koonfur galbeed soona qaban qaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ayaa lagu qabtay magaalada ahaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha koonfur galbeed cabdulaahi cabdi cumar agaasimaha wasaaradda iyo dhallinyaro isugu jira gabdho iyo wiilala waxaa kulankan oo halka maalin ahaa isugu yimid qaar ka mid ah ururada dhallinyarada koonfur galbeed ka dhisan waxaana furay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha koonfur galbeed cabdulaahi fanac kulankan waa kulan looga hadlaayay sidii la iskugu xeri lahaa dhallinyarada saan ogsoonahay dhallinyarada waa waa xoogga bulshada tirada ugu badan bulshadan soodweystina ama koonfur galbeedna dhallinyaro waaye kulankan isku xirka dhallinyarada koonfur galbeed wuxuu qayb ka yahay howlo soo socday saddexdii sano lasoo dhaafay kii sanadkan hadda dhammaanayo waxaan hadda ku jirnaa marxalad kala guur ah oo doorashooyin oo heer dowlad goboleed oo heer madaxweyne iyo midii xigtoo baarlamentarialka ah koonfur galbeed iyo midii golayaasha deegaanka ah ujeedkeena waxaa waaye in laysku haayo dhallinyaradii laysku xero jiritaanka waxyaabihii lasoo dhisay muddada dheer ee afar sanaa laga soo shaqaynayena la ilaaliyo wax walboo la sameeyana haddaanan jiritaankooda la ilaalinin waxay noqonayaan wax meel cidla ku dhammaado marka ururada bulshada rayidka ee dhallinyarada ah iyo iyo wasaaradda iyo dhambeed waxay u baahan yihiin in ay helaan network ama meel la iskugu xiro wasaaradduna waxay muddooyinkan dambe ku howlnayd samaynta dallado iyo iyo iyo iyo xilli walba ay wax dabcaan u baahan yihiin in la dhudhuujiyo la xoojiyo dibna loo loo habeeyo golayaashii dhallinyarada ee dowlad goboleedka ka hoos shaqaynayay iyo ururadii kale ee madax bannaanaa ee ururada bulshada dhallinyarada ahaa wax madeeyo oo heykalla ah oo dhallinyarada leeyihiin ayaan ugu gol lahay horey bishii shanaad ee sanadkan ayaan waxaan samaynay nadwogyo oo baay iyo shabeellada hoose ah waxaan rajaynaynaa inaan haddana samayno bokool sidoo kale waxaan bilaabaynaa boolicigii ama siyaasaddii dhallinyarada dowlad goboleedka koonfur galbeed marka kulanka muhiimaddiisa waxay in dhallinyarada la isku xiro loona gogol xaaro kaalinta dhallinyarada ay ku leeyihiin maxaa la yidhahdaa siyaasadda kulamadan ayaa lagu waday saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaali inay ka dhacaan maadaama hore loogu soo qabtay gobolka shabeellada hoose gobolka baayna lagu qabtay keliya lagu wado in gobolka bakool lagu qabto
warbixin ku saabsan laba iyo tobanka dal ee caalamka ugu awood badanna waxaa faahfaahinta warkeeda noo soo diray wariyaheenna magaalada beledweyne bashiir cabdulaahi intaasi wali haayana qodobadii warkanka u weynaayay dhegeynsad yaallaa ha ka dhowaada usigi oo meelihiisan warkaas kula dareertaagna wali bahaayay bered kumbaydhawo idaacadda warsang mawjadii f m siyeetun iyo siyeed dhibiisan lama megahertis booliska kenya yamay baha bambiyeena masawiro soomaali wadankaas laka afdoowadi barto twitter-ka iyo kaleeyin booliska wadanka kenya yamay baha dhikeena masawiro rag ilaa iyo sade e oyo ku tuhumaayaan iniyo ku dhug lahaayeen amaba iyo ku dambooyeen falkii dhawaantun laka afdoowadi bilaanga andhalati wadanka talyaaniga oo howlo gargaareen roogeen wadankaas kol hor yahaytii kooxo hubaysan oo liqofo soomaali ku kooban iyo kenyo hagaleenanaasoo sheegeen iniyo dad gogroogayaaleh dadkaas afduub ay ku jeysadeen iyo oo booliska wadanka kenya iyo gobol xeebeedka koonfurta kenya ee kilifi ku afduubadeen ya sheegeen booliska sarkaalan hadali lanleeraw silvia costanza romano oo labaatan iyo sadejahay maybana xabado ka fureenna dadka meelaas kubaal dhawaayay oo owlaad iyo weliba bilaanga iniska jareen iyo oo weliba intaas iyo ku dambooyeen booliska kenya sheegeen iniyo karaad roogaan dadkii ku dambooyay afduubkaas dhawaanniyo ku guulaysada doonaan sidii waxaan ku gobad lahaayeen ragunga sadiida eh ee booliska kenya masawiradii oo shaaciyeen ya magayaal iyo mayba ka sheegayn iniyo shaleeyin ibraahim aadan cumar yuusuf kuno aadan iyo weliba saciid aadan cabdi maybaniyo kordhikeena beesadhon sagaal kun todoba boqol iyo toban doolar oyo markaas sii doonaan lan allaali i lankii ha ka wargeli xogto ragaas iyo meeli lagu helo karo afduukun ilaa hata majara goosin godob haan ee oo lagula xiriiraaw amaba sheegeen walow dadka berjooyo tuumayaan inay shabaabka soomaaliya ku dagaalamaw iyo ku dhuglayiin maadaama ragun masawiradii la shaaci iyo soomaali ayiin xiisado dagaal yalla sheegi iniyo ku keenga deegaanka tuqaraqa iyo madawiinaga somalilan muuse biixi cabdi use shalay booqasho lanshaacina kaseedi deegaanka tuqaraqa oo ciidamada maamulka puntland iyo somalilan iska horfidhiyaan yamayba laha sheego haya in xiise dagaal iyo meelaas oo ku bilaabatay xiisadun dagaal ya ku dhalatay booqashadii use madaxweyne muuse buuxi kaseedi deegaanka tuqaraqa maybaana wararka la helo hay deegaankaasi oo sheegaayana in hamiinkii laha dhaafi iyo rasaasa ku dhiyaasi meelaas lamaada ciidan ay iska horfidhiyaan tuqaraqna isweydaarsanayeen lamaada dhina dagaalka dhex mari deegaanka tuqaraq yamayba la sheegay iniyo ka jaraan diyaargarow ka eedan dagaal horleeya oo ciidamada puntland iyo somalilan deegaanadaas iska horfidhiyaan laaka ziyaadii walbadan oo ciidamadii oo ku tirsan haanasoo obsidiyo teegantay in mar kale dagaalo ku dhihi madaxweynaha wadanka faransiiska iyo ku hadal yahanis bambahowka ku dareera wadankaas madaxweyne emmanuel macron iyo meelo ku biyi dalabka dadkii dhikaayahanis bambahowka haanaso iyo ku owaadayeen qiimaha shidaalka oo korankahi may baana erey ceeb irintin haatoy dhammaan ahaani haweerari ciidamada booliiska shacabkii kale iyo wariyaalkiiba mayba kaloo uus erey qalalaasaga meelna munkubinaw wadanka faransiiska madaxweynegaiyo sidoo kale ah ka bogaadii laamo ammaanka kartidiiyo iqaabkii faylahaay iyo unku gundudeen waajibaad iyona ungududeen dadku badan boqol kun qof ya ku qiibqaadeen hanisbambahow kulahan ku horjeeda dhiimo kororka kokoyi shidaalka oo wadankaas faransiiska bered iyo baariis caasimada iyo kaseedeen afhayeen hadal iyo hanis bambahowka dad ka wadeeya mayba ciidanka adkaysay inin nabad ee fadaayaan ra-yo ka bandhikadaan meelo munroognayeeri ini booliiska la dirirna maybana fadaane shaleediya ini dowladda iyona dhugunsato saraakiil iyo sheego hayan ini tumi sagaal qof iyo dheebhaku deertii haanasoo iyo kumid ayiin afar askarta booliiska ee afartan qof iyo xabsigana lantaxaabi warbaahinta qaranka faransiiska iyo mayba ka waramo haytay ini tiro wariyayaal ee laka weerari magaalooyinka koonfurta kayaalan ee toulouse iyo biziks wasiirka arrimo gudaha christopher casnakh iyo mayba uso hanisbambahayaalka ka eedeeyay ini dabado kuriyo hayaan hogaamiyaaga xisbiga midigto dheer marin limbeekha habahato dhinijo fariin iyo markaas andhikeen barto twitterka maybana wasiirka ka eedeeni inuusa daacad unku hayna aramo qiimaga naftada taasoo shidaalka inka badan iyo isticmaalayaan baabuurta wadankaas faransiiska iyo tumi-il lamaadii bilood ee laha dhaafi mayba kor-anka hayay labaatan iyo saddex boqol labaatan iyo saddex boqolkiiba qiimaga laka gadaw shidaalka dhegeystayaal warwalaayo banaanka iyo gudaha wadanka nodeeri maqrabnimaadon inta niinka dhoonya warkaana may bahasiin biyey cabdikariin jakartaan oo dalmareysiin la dareeriyaayay maxamuud cali maxamed maxamuud cali cabdulaahi gaabshana nin sanaayay intii warkun wariyey kala riidanku kulamo doona dhegeystayaal dhammaantii may bahasiin ku tabaane saasi nabadaana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu